جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha labaad ee safar sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkan la wareegay gacan ku-heynta deegaanka istaraatiijiga ah ee teedaan ee bariga wilaayada hiiraan kadib dagaallo culus oo duleedka deegaankaasi lagula galay maleeshiyaadka murtadiinta dood iyo diidmo xooggan oo ka dhalatay casuumaad ay mid ka mid ah jaamacadaha muqdisho u fidisay murtad ashhadalla dirir ah oo si cad u sheegay inuusan doonayn in dalka lagu maamulo shareecada islaamka haddaba waxaad dhegaysan doontaan aragtida ardayda ah oo aan idinsoo ururinay dagaalada ka socda dalka itoobiya oo kasii daray xilli waqooyiga dalkaasi uu holcayo mise laga yaabaa in dagaaladaasi ay kusii faafaan guud ahaan gobolka warbixin ayaad dhegaysan doontaan kulan lagu bogaadinayay guulihii ciidamada mujaahidiintu ay ka gaareen dagaalkii teedaan oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo sheekh yuusuf sheekh ciise kabaka tukuda oo shir guddoomiyey kulanka kelimadna ka jeediyey maleeshiyaadka ashhadalla dirirka puntland oo toddobaadkan dagaal kula wareegay xero ciidan oo maleeshiyaad daacad u ah gurguurta ay ku lahaayeen duleedka magaalada gaalkacyo wakiil maamulka ashhadalla dirirka somalilan u dirsaday dalka yemen oo la isugu daray xabsi iyo masaafuriin ardayda mu'asasada alxigma faraceeda degmada tiyeglow oo sameeyey bandhig aqooneed iyo kelimaad kala duwan oo halkaasi laga jeediyey barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan bandhig ay sameeyeen ardayda mid ka mid ah madaarista ah degmada bu'aaleh ee wilaayada jubbada dhexe dhegaystayaal qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goorhow maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka ah raadraaca toddobaadka
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب
waa hagaag qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta oo toddobaadkan la wareegay gacan ku-heynta deegaanka istaraatiijiga ah ee teedaan ee bariga wilaayada hiiraan kadib dagaallo culus oo duleedka deegaankaasi lagula galay maleeshiyaadka murtadiinta iyo qodobo kale oo xiise badan waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa maahir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdi qaniye toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu howlgallo waaweyn ayay fuliyeen waxaana ka mid ah howlgalladaasi dagaallo ay ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka teedaan ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiintu ay allaha fadligii la wareegeen gacankuhaynta deegaanka istaraatiijiga ah ee teedaan ee dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xoreynta deegaankan ayuu war-saxaafadeed ku yidhi ayaa timid kadib dagaallo xoogan oo ka socday duleedka deegaankaas kuwaas oo allaha fadligii lagu jabiyey cadowga laguna furtay hub gaadiid iyo saanaad ciidan war-saxaafadeedka taliska ciidanka oo sii socda ayaa lagu yidhi intaan xaqiijinay afartan iyo kow murtad oo isugu jirta saraakiil iyo askar ayaa lagu dilay dagaaladii ka dhacay duleedka teedaan waxaana lagu dhaawacay ku dhowaad lixdan kale waxaana sidoo kale lagu burburiyey gaadiid dagaal oo uu cadowgu adeegsanayay weeraradan barakaysan ayay sidoo kale mujaahidiintu ku qanimaysteen gaari dagaal oo uu ku xiran yahay qoriga lidka diyaaradaha hub iyo saanad ciidan oo xoogan khasaaraha ugu badan ee gaari cadowga waxaa sababay camaliyad istishaadi ah oo haliyey mujaahid ah uu ku beegsaday firxadkii cadowga taasi oo ka dhacday meel qiyaastii shan kilomitir u jirta deegaanka teedaan murtadiinta ayaa goobta camaliyadu ka dhacday ka daabushay bakhtigoodii kadibna isaga cararay guud ahaan deegaanka tani ayaa keentay in allah fadligiis mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegaan deegaanka dhanka gado ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xero maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland ay ku leeyihiin duleedka doolow gaar ahaan dhanka wadada aadaa degmada beled xaawo dagaalka ayaa intii uu socday maleeshiyaadka murtadiinta ah waxay isaga carareen xerada waxaana xerada la wareegay ciidamada mujaahidiinta weerarkan waxaa lagu dilay hal murtad oo lagu magacaabi jiray zakariye shimbirey halkaa lagu dhaawacay laba murtad oo lagu kala magacaabo guuliye nuur cismaan iyo siyaad kunays sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkan ku qaniimaysteen laba qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo saddex boosh dhanka bakool howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada waajid ay ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana howlgalkaasi lagu dilay saddex murtad halka lagu qaniimaystay saddex qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo boosh iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka riddada ah ee jubbaland u tiilay gudaha degmada afmadow waxaana halkaasi lagu dilay saddex murtad oo mid ka mid ah uu ahaa sarkaal halka lagu dhaawacay mid kale sidoo kale mujaahidiinta ayaa weerarkaasi kusoo qaniimaystay laba qori iyo boosashkooda murtadiinta lagu dilay weerarkan waxay kala yihiin cabdi aadan bashiir oo ah sarkaalka la dilay bacadle cali bashiir oo ah askari iyo dirdir oo isagana ah askari sidoo kale weerarkan waxaa lagu dhaawacay murtad lagu magacaabo balaag dhanka shabeellada dhexe waxay mujaahidiintu toddobaadkan qarax ku weerareen guri uu magaalada jowhar ka degan yahay gudoomiye ku-xigeenka maamulka riddada jowhar murtadka lagu magacaabo maxamed cabdi sheekh xandooy waxaana ku dhaawacmay laba ka mid ah ilaaladiisa haddii aan halkaasi uga gudubno howlgalladii toddobaadkan dhacay ee ay ciidamada mujaahidiintu fuliyeen dhanka kale toddobaadkan maleeshiyaadka shaadala dirarka ah ee puntland ayaa dagaal kula wareegay xerooyin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad taabacsan ee kooxda riddada soomaaliya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa toddobaadkan ka qarxay dagaal culus oo u dhexeeyey maleeshiya oo ka tirsan maamulka shaadala dirarka ah ee puntland iyo kuwa taabacsan kooxda riddada soomaaliya sida xogtu tibaaxayso dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka daacadda u ah madaxa maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ay weerareen fariisimo ay maleeshiyaadka b s f ee hoostaga maamulka riddada gurguurta ee ka samaysteen bariga magaalada gaalkacyo goobjoogayaal ayaa sheegay in labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan hoobiyayaal iyadoo tiro madaafiica la soo wariyey in ay ku hoobteen gudaha xaafado ka tirsan magaalada gaalkacyo maleeshiyaadka deni ayaa gudaha u galay oo la wareegay gacan ku-haynta xero ciidan oo duleedka magaalada ay ku lahaayeen maleeshiyaadka b s f ee daacadda u ah xasan gurgurte sidoo kale waxay maleeshiyaadka deni toddobaadkan la wareegeen xero maleeshiyaad taabacsan kooxda riddadu ay ku lahaayeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dhanka kale wakiil maamulka shaadala dirarka ah ee somalilan oo u dirsaday dalka yemen ayaa la isugu daray xabsi iyo masaafurin dalka yemen waxaa laga soo masaafuriyey wakiil dhanka ganacsiga u qaabilsanaa maamulka riddada somalilan kaasi oo xafiis ku lahaa dalka yemen ninka la masaafuriyey oo lagu magacaabo idris aadan raage ayaa in ka badan laba bilood ku xirnaa magaalada cadan oo ah tan ay ku shaqayso xukuumadda riddada ah ee dalkaasi wakiilka ganacsiga maamulka somalilan ayaa la soo wariyey in saddex iyo tobankii juun laga qabtay xafiiska oo ku yiilay mid ka mid ah degmooyinka magaalada cadan kadib howlgal ay sameeyeen ciidanka ammaanka ee xukuumadda yemen dhacdooyinkii toddobaadkana waa inaga intaa كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى dood iyo diidmo xooggan oo ka dhalatay casuumaad ay mid ka mid ah jaamacadaha muqdisho u fidisay murtad ashhaadalla dirir ah oo si cad u sheegay inuusan doonayn in dalka lagu maamulo shareecada islaamka haddaba waxaad dhegaysan doontaan aragtida ardayda ah oo aan idinsoo ururinay waad mahadsan tahay walaalka doodan oo ahayd mid ku timid wargelin uu maamulka jaamacadda ummadda soomaaliyeed ku baahiyey bartiisa facebook kelimad ama khudbadna uu ku casuumay inuu ardayda jaamacadda ka horjeediyo murtad ashaadala dirar ah oo si weyn soomaalida ugu barteen diidmadiisa ku dhaqanka diinta islaamka beejka jaamacadda ayaa lagu baahiyey qoraal nuxurkiisu ahaa khudbad uu murtad faysal rooble oo hadda ah xubin ka tirsan baarlamaanka bariga afrika halkaasna ku matalaya kooxda riddada ka jeedinayo jaamacadda ummadda khudbadda ayaana ciwaan looga dhigay caqabadaha dowlad dhiska soomaaliyeed iyo maaraynta siyaasadda aragti taariikheed marka uu ogeysiiska soo baxay waxaa si adag uga hor yimid ardayda jaamacadda waxayna warcelinno adag kaga dhiibteen beejka jaamacaddu ku leedahay facebook iyagoo si cad u sheegay inaysan dhegaysan karin nin caan ku ah diidmada ku dhaqanka shareecada islaamka wargelinta khudbadda faysal rooble waxay durbo dhalisay dood iyo diidmo uusan filayn maamulka jaamacadda waxayna doodda usii gudubtay dadka soomaaliyeed oo si la mid ah baraha bulshada uga warceliyey intani tahay mid lagu sumcadilayo ardayda soomaaliyeed iclaaminta kulanka hadaljeedinta wuxuu dib u soo nooleeyey muuqaal horay aad u faafay oo uu murtad faysal rooble ku sheegayo inuusan doonayn in diinta islaamka lagu dhaqmo muuqaalkaas ayaa mar kale si weyn u qabsaday baraha bulshada maamulka jaamacadda ayaana lagu dhaliilay inuu ardaydiisa hor keenayo nin ay aad uga fog tahay naceebka uu qabo diinta islaamka waxaan idiin soo xolnay qaar ka mid ah ardayda iyo dadkii beejka facebookga uga warceliyey hadaljeedinta faysal rooble axmed nuur cali dhuxulow axmed nuur cali dhuxulow oo ka mid ah ardayda jaamacadda kana mid ah dadka ka warceliyey arrintan ayaa commenti uu dhiibtay ku yidhi ninkii kitaabka ilaahay hafray inaan u imaanno waa waalicad ayu siinno barnaamijka uu soo jeedin rabaaba cajiib ah caqabad oo caqabad ka hadlayso cabdiraxmaan dhuux axmed ayaa ku falceliyey sidaan ma dhegaysan karno ruux barbar ka raran soo maaha ninka yidhi ayu siinnow axmed faarax wuxuu yidhi idin barannay idinka iyo tansimad la dhaho oo uu xasan sheekh mashruuceeda ka soo qaatay kiniisadda ciise cali ibraahim oo u muuqday arday ka mid ah ardayda jaamacadda ayaa lahjad adag ku diiday imaatinka murtadkan wuxuuna yidhi haddii uu horay u yidhi diinta ma ku dhaqmaynaa awsaynow annagana maanta waxaan leenahay kulankiisa ma ka qaybgelayno muumin xasan ayaa isagana yidhi soo maaha ninkii lahaa fasluddiini canadowlah diinta iyo dawladnimada inoo kala saara diinta aan salaada ku tukanno ee dawladnimada inooga saara mursal xaashi wuxuu yidhi waa calmaani ka inxiraafay diinteenna suuban kuwa rabo in ay bulshada hor keenaan iyagoo magac fiican u huwinayo waa ku xukun cabdirasaaq maxamed cabdi wuxuu yidhi diin ma ku dhaqmaynaa ayusinno ninka heerkaas gaarsiisan oo sidaas dhahay miyaa dad la hor keeni oo arday wax u jeeda la leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun cabdiraxmaan soomane ayaa isagana yidhi nin diiday kalaamkii alle annagana dooni mayno muxaadaradiisa ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaan ku boorin lahaa inay kaga mudaharaadaan hoolka lagu casuumay walaalka haddii aan halkaas uga gudubno qoraallada diidmada ah ee ay kaga falceliyeen ardayda soomaaliyeed hadaljeedinta faysal rooble maamulka jaamacadda ayaa ku adkaystay inuu hoolka khudbadaha keeno murtadkan iyagoo iska indhatiray ardayda diidmadooda kulanka oo dhacay shantii bishan agosto ayaan la baahin muuqaal ku saabsan maadaama ay ardaydu si cad u diideen inay tagaan hoolka uu ku khadbeenayo nin diinta islaamka in lagu dhaqmo si bareer ah u diiday waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii horena waan maraynaa markan iyo dalka itoobiya dagaalada ka socda dalka itoobiya oo kasii daraya xilli waqooyiga dalkaasi uu holacayo mise laga yaabaa in dagaaladaasi ay kusii fidaan guud ahaan gobolka warbixin qodobkaasi daaran waxaa inoo eegayaa maahir moxamed horaantii bishan waqooyiga wadanka itoobiya wuxuu mar kale martigeliyey mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee sanadkan ka dhaca geeska qaaradda afrika ciidamo daacad u ah kooxda t b l f ayaa la sheegay in ay weerareen saldhigyo ku yaal magaalada shiraaro ee galbeedka dhacda halkaas oo ay saldhigyo ku lahaayeen ciidamada xabashida dagaalka dib uga qarxay waqooyiga itoobiya wuxuu muujinayaa in heshiiskii bretoria ee la saxiixay labadii nofembar labada kun laba iyo labaatan uu ku guulaystay hakinta dagaalkii ballaarnaa balse uusan meesha ka saarin sababihii siyaasadeed milatari iyo dhuleed ee colaada dhaliyey sida ay soo tabiyeen wakaaladaha wararka nidaamka abiy axmed ayaa kubannaan askari oo hor leh u daadgureeyey jiidda dagaalka si ay uga adkaadaan dagaalyahanada kooxda t b l f ee doonaya in ay mar kale guulo ka xaqiijiyaan loolanka socda war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda itoobiya ayaa lagu eedeeyey in jabhadda tigreega ay soo weerartay saldhigyo ciidan ayna halis gelinayaan ammaanka iyo kala dambeynta sida hadalka loo dhigay sidoo kale war-saxaafadeed falcelin u muuqday ayay soo saartay jabhadda t b l f waxayna ku eedeysay xukuumadda adis ababa in ay duulaan culus ku soo qaaday magaalooyinka xorta ah ayna doonayso in ay xasuuqdo shacabka tigreega goobjoogayaal ku sugan dhulka lagu dagaalamayo ayaa laga soo xigtay in dagaaladu ay lix maalmood oo xiriir ah socdaan ayna dhinacyadu isriixriixayaan faktii hore ee dagaalka ciidamada milatariga itoobiya ayaa taqadum weyn ka sameeyey dhanka jiidda magaalada shiraaro balse kooxda t b l f oo samaysay dhabarjebin ayaa dib ula wareegtay gacan ku-haynta deegaano laga qabsaday wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidanka abiy axmed ay weerar lama filaan ah ku qaadeen magaalada xumayra ee dhacdaa saddex xagal xuduudeedka ay wadaagaan wadamada suudaan eritereya iyo itoobiya waxayna magaaladan martigelisay dagaal saacado badan qaatay dagaalka cusub ee ka bilowday gobolka tigrey ma aha oo keliya iska horimaad gudaha itoobiya ka dhacay wuxuu kusoo beegmay xilli ay dib isu qaabeynayaan xulafaysigii gobolka xiriirka itoobiya iyo eritareyana uu sii xumaanayo dagaalka suudaan uu saameyn ku yeeshay xuduudaha itoobiya halka masar iyo adis ababa ay weli isku hayaan arrimaha biyaha webiga niil nuuraddiin cabda oo ah madaxa markaska istaraatiijiyadda itoobiya ayaa sheegaya in colaadan dib usoo cusboonaatay ay salka ku hayso awoodaha isdiidan ee geeska qaaradda afrika ka jira في الحقيقة تأتي يعني يأتي هذا التوتر الحالي في سياق محلي وإقليمي في السياق المحلي والداخلي يعني جبهة تحرير تجراي بعد توقيع توقيع السلام اتفاقية بريتوريا xaaladda kacsanaanta ee hadda taagan marka xaqiiqda loo eego waxay ka dhalatay duruufo isugu jira kuwo gudaha etoobiya ah iyo kuwo heer gobol dhanka gudaha jabhadda xoreynta tigre kadib markii la saxiixay heshiiskii nabadda ee britoria halkii ay xoogga saari lahayd hirgelinta nabad waarta waxay gashay marxalad ay dib isu abaabulaysay muddo ku dhow lix bilood ayay sidaa la sheegay ku howlaneyd qorshayaal lagu wiiqayo maamulka gobolka ee ay dowladda federaalku magacowday kuwaasoo lagu soo dhisay heshiiskii britoria sidoo kale jabhaddu waxay diiday fulinta qodobo muhiim ah oo heshiiska qayb ka ahaa gaar ahaan hubka dhigista ciidamada iyo ku-biirintooda ciidamada qaranka ama hay-adaha rayidka ah ciidamadii ka qayb qaatay dagaalkii hore ma aysan aqbalin in lagu daro ciidanka qaranka ama shaqaalaha rayidka taasoo sii hurisay xiisadaha soo noqnoqday sidaas daraaddeed kacsanaantan ma aha dhacdo ugub ah balse waa mid soo noqnoqotay wakhtiyo kala duwan dhanka gobolka arrinta jabhadda ayaa sidoo kale la xiriirta dano ay leeyihiin quwado goboleed oo qaarkood lagu eedeeyo inay u adeegsadaan jabhadda sidii aalad ay ku saameeyaan xaaladda gudaha ee etoobiya islamarkaana ay u wiiqaan xasiloonida geeska afrika eedaha loo jeedinayo eritereya ee ku aadan xaaladdan waa kuwo hore usoo noqnoqday eritereya waxay door muuqda ku lahayd dagaalkii hore iyadoo ciidamadeedu ka qayb galeen howlgallada militari ee ka dhacay gobolka intaa waxaa dheer waxaa jira dhinacyo kale oo heer gobol oo lagu tuhunsan yahay inay iyaguna door ka ciyaarayaan horinta xiisadaha iyo xasilooni darida ka jirta gobolka عملت في الحقيقة يعني على أخذ فترة استراحة وليس العمل على تحقيق سلام حقيقي فقبل ستة أشهر عملت على على إلغاء أو على إزاحة الحاكم الحكام الإقليميين الذين يعني عينتهم الحكومة المركزية بناء على اتفاقية بريتوريا dagaalkan dib uga qarxay waqooyiga itoobiya wuxuu ku soo aaday xilli colaado sokeeye ay ka holcayaan waddanka suudaan ee dariska ah taasi oo ka dhigan in alkharduum iyo adisababa ay dagaal wakaaladeed isku xawilayaan maxamed xaamid jumca oo ah baare iyo falanqeeye si dhow ula socday heshiiskii koonfur afrika ee ay horay u wada gaareen abiy axmed iyo t b l f ayaa aaminsan in xukuumadda itoobiya ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha suudaan islamarkaana colaadan cusub laga leeyahay ujeedooyin qarsoon oo dhanka awood raadiska ah أنا أعتقد أن مواقف السودان إلى الآن تتسم بقدر كبير من التقدير الكبير لأثيوبيا والحرص على علاقات إيجابية رغم الظروف والشواهد الكثيرة التي تشير إلى أن أثيوبيا هي التي خرقت هذا الاتجاه waxaan aaminsanahay in mowqifka suudaan uu yahay in aan deni ugu jirin inay qaadato culayska ka dhasha sii xumaanshiyaha xaaladda etoobiya islamarkaana ay mudnaanta siiso xal nabadeed iyo wadahadal inkastoo ay jiraan tilmaamo badan oo muujinaya in xiisadan ay asal ahaan ka dhalatay gudaha etoobiya haddana waxaa muhiim ah in laga hortago inay saameyn ku yeelato dalalka dariska ah marka laga hadlayo horumarka ka socda gobolka tigre waxa uu gebi ahaanba yahay arrin gudaha etoobiya qusaysa waxaa jira kala qaybsanaan iyo khilaaf ka dhex jira jabhadda xoreynta tigre t b l f iyadoo garabyo kala duwan ay ku loolamayaan saameynta siyaasadeed iyo tan amni qaar ka mid ah garabyada ayaa taageersan dowladda federaalka etoobiya halka garab kale uu hadda gacanta ku hayo maamulka gobolka garabkan ayaa qaba shaki iyo diidmo ku saabsan heshiiskii nabadda ee britoria waxaa sidoo kale jira garab saddexaad oo isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac inkastoo uusan weli yeelan saameyn muuqata sidaas daraaddeed khilaafkani wuxuu la xiriiraa xaaladda siyaasadeed ee gudaha etoobiya mana ahan arrin ay dalal kale si toosa u maamulayaan ama u hagayaan si kastaba ha aatee haddii xaaladdu sii xumaato oo ay isu beddesho dagaal ballaaran waxaa dhici karta in colaadu ku faafto jihooyin kala duwan gaar ahaan galbeedka etoobiya halkaasoo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo doonaya inay la wareegaan ama xoreeyaan deegaano ay sheeganayaan marka la eego xaaladda xuduudaha waxaa jira walaac laga qabo in rabshadahaasi ay gaaraan xadka suudaan gaar ahaan meelaha xadka la wadaago sidaas awgeed waxaa muhiim ah in si dhow loola socdo xaaladda si looga hortago in qalalaasaha gudaha etoobiya uu u gudbo gudaha dhulka suudaan ama uu saameyn ku yeesho amniga gobolka oo dhan من جانبها بالنسبة للتطورات التي تجري الآن في إقليم تجراي kooxda t b l f ayaa markii ugu horreysay qirtay in iskaashi amni uu kala dhexeeyo dowladda eritereya iyadoona faafisay sawirada kulan amni oo madax eritareyaan ah uga qayb galayaan waqooyiga etoobiya kaasi oo ka dhigan suurtagalnimada in dagaalkan uu isku bedeli karo mid caalami ah magaalada xumayra ee sida aadka ah loogu loolamayo waxaa ku dhow xero weyn oo ay ku sugan yihiin barakacyaal tigree iyo suudaaniyiin ah waxaana halkaas ku dhacay madaafiic ay dhinacyada hardamaya isweydaarsadeen falanqeeyayaasha aaminsan in dagaaladan dib uga qarxay waqooyiga etoobiya ay u digarogan karaan dagaal caalami ah oo geeska afrika uu martigeliyo haddii ay ku soo biiraan awoodo kale oo caalami ah kuwaas oo doonaya in ay ku lug yeeshaan istaraatiijiyadda mandiqadan وبلا شك آه، لا يمكن أن نستبعد ال- التحولات الإقليمية وأن نحاول أن نحصر النزاعات الداخلية سواء كان الصراع في السودان أو في أثيوبيا باعتبارها عوامل داخلية shaki kuma jiro inaan la iska indhatiri karin saameynta isbedelada gobolka marka la falanqaynayo colaadaha gudaha dagaalada ka socda suudaan ama etoobiya looma fasiri karo inay yihiin arrimo gudaha oo keliya maadaama ay jiraan arrimo dibadeed oo si muuqata u saameeya jihada iyo baaxadda colaadaha geeska afrika wuxuu galay marxalad ay ka socdaan isbedelo waaweyn oo istaraatiiji ah isbedeladan waxay soo bilowdeen tan iyo murankii la xiriiray biyo-xireenka webiga niil waxaana soo xoojiyey burburkii nidaamka suudaan dagaalka weli ka socda dalkaas iyo isbedelada amni iyo siyaasadeed ee gobolka ka dhacaya sannadihii u dambeeyey sidaas daraaddeed dhacdooyinka hadda ka socda gobolka tigre maaha kuwo laga go'doomin karo deegaanada gobolka waxaa jira warar iyo falanqayno tilmaamaya in dhinacyo dibadeed ay dano ku leeyihiin waxaa ka socda halkaas dalalka sida eritereya iyo suudaan ayaa mararka qaar lagu xusaa doodaha iyadoo la sheegayo inay leeyihiin dano amni iyo kuwa istaraatiiji ah oo la xiriira xaaladda tigre si kastaba ha ahaatee marka laga eego mabda'a guud ee siyaasadda arrimaha dibadda ee suudaan dalkaasi wuxuu si rasmi ah u adkeeyaa mabda'a ah inaan lagu fargelin arrimaha gudaha ee dalalka kale islamarkaana lagu xaliyo khilaafaadka wadahadal iyo siyaabo nabadeed sida awgeed eedeyn kasta oo ku saabsan kuluglaanshiyaha suudaan waxay u baahan tahay caddaymo la xaqiijin karo halka ay ku salaysnaan lahayd warar ama tuhunno aan la hubin guud ahaan xaaladda etoobiya waxay sii ahaanaysaa arrin saameyn ku leh amniga iyo xasiloonida geeska afrika oo dhan waxaa muuqata in isbedelada gudaha iyo saameynta dibaddu ay si weyn isugu xiran yihiin هذه التحولات بدأت منذ إعلان قيام مشروع صد النهضة مرورا بالتحولات ال- ال- ال- السابقة المرتبطة بتطورات وانهيار الدولة في الصومال in dagaalkan uu mar kale dib uga qarxo waqooyiga etoobiya sababta ugu weyn ee loo aanaynayo waa in nidaamka abiy axmed uusan dhaqan gelin heshiiskii hore ee britoria kaasi oo caddaynayay qaybsiga dhaqaalaha maamulka iyo awoodaha kale ibraahim naasir oo ah baari ku takhasusay arrimaha bariga afrika ayaa aaminsan in heshiiskii koonfur afrika uusan ahayn xal waara islamarkaana ay kooxda t b l f u aragto heshiis iyaga lagu dulmiyey في تقديري هذا ال- هذا الصراع او اندلاع ال- الازمات كان في منطقه في شمال اثيوبيا متوقع آه، وحسب الكثيرين ان آه، ان اتفاق بريتوريا آه، اوقف الحرب ولكن لم ينهي اسباب الحرب آه، اسباب التي تتمثل في آه، حلحله القضايا الاساسيه التي اندلعت بسببها الح- الحرب في العام 2020 marka la qiimeeyo colaadan iyo dib u qorxitaankeeda waqooyiga itoobiya dad badan ayaa horey u saadaaliyey inay dhici karto sababta ayaa ah in heshiiskii nabadda ee beritoria uu joojiyey dagaalka balse uusan si buuxda u xalin sababihii salka u ahaa colaadda ee qarxday sanadkii sababahaas waxaa ugu waaweyn muranka ku saabsan awood qaybsiga khayraadka iyo maamulka dhulka u dhexeeya dowladda federaalka itoobiya iyo jabhadda xoreynta tigre ee t b l f waxaa intaasi dheer arrinta hubka culus ee weli ay haystaan ciidamada t b l f taas oo sii hurinaysa walaaca amni jabhadda xoreynta tigre ayaa weli loo arkaa mid ka mid ah xoogaga ugu awooda badan etoobiya marka loo eego qaab dhismeedka siyaasadeed iyo awoodeeda ciidan sidoo kale taariikhdeeda siyaasadeed ayaa siinaysa miisaan weyn maadaama ay door hogaamineed ku lahayd maamulka etoobiya muddo ka badan soddon sano sidaas daraaddeed dib u soo cusboonaanshiyaha ciisadaha waxaa loo arkaa natiijada arrimo xasaasi ah oo aan weli xal waara laga gaarin inkastoo heshiiskii beritoria uu ku guulaystay inuu hakiyo dagaalkii tooska ahaa أهمها آه، قضية ال- السلطة والثروة آه، وتقاسم أيضا آه، ال- آه، السلطات آه، الحدودية waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka markan iyo wilaayadii islaamiga ah ee bokool ardayda mu'asasada alxigma faraceeda degmada tiyeglow oo sameeyey bandhig aqooneed iyo kalimaad kala duwan oo madasha laga jeediyey munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin culimaa udiin waxgarad iyo ganacsato waxaana ugu horreyn kelimad dhinacyo badan taabanaysay halkaasi ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام كيك ما انفدينا مؤسسة الحكمة هو صوبياس بندق وليها بردين بندق هايا إله سبحانه وتعالى بني آدم كرامي المرة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بني آدم إلهي كرامي سبحانه وتعالى ويبكهم بارنيل إلهي في البر والبحر ما يبك أرزاقني طيبات ما يبك فضلني والبضن أوه إلهي أبوري ياك فضلني marka bani aadamka dii hadhaladaw soomay hadhaladay walba on gordaane xirfadan kasaane sanaa-an lahayne i hadhalade marka kadib mayba walbarade walbarasho gale walbarashadaas may ka diray xeera ka deere dadkana may ka shalfadu badan yihiin aqoonta iyo cilmiga ka shalfadu badan yihiin marka lanka cilmiga leh yani ku fadl badan yihiin lanka kale cilmiga aan lahayn sidaa daraadde mayna bahanyihin marka walwalba la faa'iidaysado hege sharciga iyo maadiga iyo sanaa walba ba- basharka baniaadanka aan baahanyi in la siyaasado shay muhiim awo walbarashadan eeda muhiimga ata ma in horaya towxiidka ilaahay subxaana watacaala in la barado odoonkii iyo ilaahay calaaqada ka dhehayta qofka in barado taasa marka beriimanka ah oo waajibaadka kanka waajibsagna ah towxiid qofka in barado calaaqadii usi ilaahay ka dhehayta barado towxiidkii barado ilaahay subxaana watacaala barado usa abuuray shareecada islaamka barado waajibaadka ilaahay saari barado yaa walwalba ka horeeyaan intaas madi barada ka ba'da ama ilmaam aan lahaada haddana xirfadooyinkii iyo maadigii ini barado muhiim wo wala basharka baniaadanka aan baahanyi sida caafimaadkii oo kale ee qofka baniaadanka aan baahan caafimaadka caafimaadka jirka aan baahan caafimaadka mayba ka tacluqe cibaadadii suubiyowja cibaadadii gudowja ka tacluq caafimaad laga haddii jirinyi cibaado ma suubiyi karo ee takaaliifta ilaahay saaray in badan mayn qumo kor maana yaani marka muhiim in caafimaadka wala ka barado bilaamayd in caafimaadka barato awlaadiyeye yani marka wayba daaweyto hartiga daaweyto hartiga saas oo kale in barado caafimaadka bilaamayd isdaawey uma duro walaha ata eedlinka baahayi duritaanka oo irbadaha bilaabantay laku darow mar walba megala galantii haaye majintiya megala haaye may haboona marka inay bilaanbilaanle durto lakakaaftooma megelka walbarashada oo kale oo bilaanta walla barow lakakaaftooma megelka sida qur-aanka la barow bilaanta qur-aanka ma imbahda laga tajwiid la barow ni afjay la fiiri la megala marka afjay fiiri walka haboonyi marka bilaanta inay bilaanta kakaaftoonto saasa marka cawradeena ka asturanta saasa markaa wayba wanaag iyo kheyrkana ka jar saas oo kale sharqaan in la barado qofka dharjiya tolade dharka awlaadisa tolade marka tatwiir daati in la suubiyo qofka iska filanaado macnaha min kulli jiha jiho walba iska filanaado oo walaaj ay habaysado markaa sanaa-eed in wanaagsan waan walka shaqaysado kore oo shay shaqo laku helaayo oo raashin laka aamayo irsaaq halaaleh laka kasbado korona ay shaqada hoob la barado walaalaha may ku baraarajiyey inay las dhiso min kulli jihatin laiska dhiso yaa lan baahanye oo aan ku horeeyo towxiidka shareecada barashada iyo towxiidkan ku horey iyo maadigii yani carabigii ingiriiskii nafsi la barado sharqaankii la barado walwalba qofka aan baahanye inay barado taasa naftay iyo naftiima ku baraarajiyey hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa goobta kelimad kooban ka jeediyey maamulaha mu'asasada alxikma الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهدينينا بعد الله waxaan u mahadinaynaa dadkii kasoo qayb galay bandhig cilmiyeedkan ay sameynayaan ardada muasasada alxikma sida culamaa udiinka malaaqyada iyo ganacsatada dhammaan waxaan leenahay jazaahum allahu khayr aljazaa maanta iyada waxaan iskugu wada kulungnay bandhig cilmiyeed ay sameynayaan qaar ka tirsan ardada wax ka barata muasasada alxikma qaybahooda kala duwan sida cilaansaarka xarqaanka maadada soomaaliga iyo caafimaadka ardadan oo maanta yada aan arkeenno waxa ay soo bandhigi doonaan waxa ay barteen hadday ahaan lahayn qaabka dharka loo talo haddii raggii ebel hore ay u tegi jireen oo ay wax ay ka tolan jireen maantay waxaa meesha ka cad in gabdhihii haddii ay bartaan ayaga ay isku filnaan karaan sida dadka wakhtigooda horay ugu dhumay aan ka faa'iidaysanin barashada xirfadda xarqaanka ragga iyo dumarka dhammaan waxaan leeyahay inay ka faa'idaystaan guud ahaan sidaad la socono walaalayaal mu'asasada alxikma waxaa lagu bartaa xirfadaha kala gedisan iyo luuqadaha sida maadada soomaaliga xisaabta caafimaadka kombyuutarka luuqadda ingilishka carabiga dhinaca xirfadahana xarqaanka cilaansaarka iyo qeybo kaloo muhiim ayaa jiro oo lagu soo kordhin doono mu'asasada alxikma anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan ugu baaqaya dhammaan dadka ku nool muxaafadada tiyeglow inay ka faa'idaystaan waxbarashadan caalamiga ah ka jirto mu'asasada alxikma marka insha allahu tacaala warkeyga intaan ugu soo koobaya wabilahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaa dhankooda bandhig cilmiyeed kooban goobta ka sameeyey ardaydii mu'asasada alxikma ee muddada bilooyinka ah halkaasi wax ku baranayey health clinic department horumarinta caafimaad narsin waa xirfadda kaalkaaliyaha caafimaadka asigoo u qabanaya care of individuals shakhsiyaadka ama families gooska ama communities mujtamac ama bulshada xaggee kaga aadan yahay kaalkaaliyuhu caafimaadka wuxuu kaga aadan yahay fast aid gargaarka degdega ah inta aan la geynin hosbital ama medical center xarunta caafimaadka mother center health horumarinta hooyada caafimaadka oo lagu soo gaabiyey m c h waxyaabaha qofka loogu gargaaro wound shock hemorog faragja banis asfikis boisoning unconscious bite drawing air blocking wound oo liinijeeda dhaawac shock oo liinijeedan hadin hemorog oo liinijeed dhiigba banis oo liinijeed gubasho asfikis oo liinijeed neefqabatin boisoning oo liinijeed sumoowid unconscious oo liinijeed mirbel bite oo liinijeed qaniinyo drawing oo liinijeed hafsho ama maashow air blocking neefqabatin nose bleeding sangor sangororku waa dhiig ka yimaada sanka gargaarka sangororka kow fadhiisi ama jiifi qofka sanka ka dhiigbahayo labo qabo sanka muddo shan ilaa toban daqiiqo ah saddex ku amar qofka inuu afka ka neefsado afar wejiga ka saar maro quuyan ama baraf injection durniin durniinku waa hab ka mid ah daawaqaadashada dadka iyo howlaha waxaa jira ilaa afar durniin kow intermuscular injection oo liinlijeeda durniinka murga intervinus injection oo liinlijeeda durniinka hididka interdarm injection oo liinlijeeda durniinka maqaarka subcutaneous injection oo liinlijeeda durniinka baruurta bismillaah anoo ay magaagay sumaya cabdulaahi meyba ka sugnaa bandhigii mu'asasada alxikma oo geega dhigdayd degmada tiyeegl meyba kumid aha ardayda mu'asasada alxikma qaybta oo may kumid aha harqaanka alxamdulilah mahad ilaahay bacdishee meyba mahadayaana macalimiintii iyo maamulka guud mu'asasada yaa mahadayaana intaas kudib haddiaana gudagala maybwaaq harqaanka magacyo badanaley magacyadiis dhoor labaatii dhowran qayb samaayan magaca harqaanka mayba la erey boonam iyo la ere birto la wareejiyo tang e mayba la erey buleejiyo la ere birto oo gadaalanaw markii dharkala geli rafis iyo la ere nambar iyo la ere tang maylin iyo la ere birto oo irbado ka surun baas iyo la ere tang oo dunto oo hoos wala tolaasa la saarow dharkala kareewow hoos tanka jarta cajal iyo la ere gasac iyo la ere tang la geliyowna intaasaa ku gaabsadaan alxamdulilaah maybaan kabaagay dadka bulshada magaalada ka nool migil ibilaan lanyar ilanwiimayn kabaagay inay walbarashadaas oo xirfadaasa ku qeyb qaadadaan muasasada dadyo diyaaru maamulshee iyo macalimiintii diyaaru marwalba inay u qeyb qaadadaan yaan kabaagee nooleeraha magaagay nasra cali cumar ardayda mu'asasada alxikma qaybta cilaansaar ee degmada tiyeeglow eediyadan ku faa'iidni muddo afar biloodee baradahayna cilaan madow iyo gaduuda ku baran markan horeyta alxamdulilah ilaahay kama hasan humma macalimadana iyo maamulka guud mu'asasada alxikma ee tiyeeglow meel baaqan ku tirayintan gabdhood maxaafadata tiyeeglow intii ha ku qayb galaana ku faa'iidaysadaan fursadun eed iyo eedka muhiimkan ah anoo ka mid ah gabdhaha muslimaadka wax ku barta muasasa alxikma waxaan baranaa af soomaaliga alxamdulilah markii maanin waxaan ma qorin waxaan ma akhrinin hadda wax kasta noo sheeg waa qori karnaa wax kasta noo qorana waa akhri karnaa alxamdulilah ilaah u mahadsan kadib macalimiinta muasasa alxikma u mahadsan waxaan halkan farin ugu darayaa gabdhaha xaafadaha jooga
malaaqdhaaysane malaaqa guud ee beesha jilible ee wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo sheekh isxaaq oo ka mid ah ganacsatada degmada tiyeglow ayaa dhankooda kalimaad kala duwan halkaasi ka jeediyey الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد walaalyaal awalan ilaahay subxaanah wa tacaala yaa mahadiyaana thaaniyan mayba mahadiyaane walaayatu bakool oo aan ka horreeyey amiirkeena sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan xafidahullah ee iyo makaatibtiis oo shal duwan oo kumad ata maktabu tarbiya wa tacliim ee runtii walbadan oo badan una ka faraxaana maalin walba hortaana kasoo biyaayaan de juhdi eedi eed weyna umada mayba waxan subi hayaan ya ang mahanagaana khiyaaray mayba aragahayna runtii bandhig aqoomeed oo fara badan aragahayna sida mayba ilaansaar walilay aragahayna ilaansaarkan ana naftay horta ilaan la saarinya aragaay qaabkan alin saare ma lahayna iskool lahaan ku beeba maqamna laakiin walaa geek asarkan may ogaadeen ilaankii iskool inii lahaan galay ogaadi gabartin walaa anta ka sharaxdi walaa ana liyaabiyo balaanta isku dhaafa magalkii ba ma jaraysado hay tan kale may kale yaab iyo aha gabartooda sharqaan tan korsurinayta walaa sheegas yaa liyaabanay ana sharqaan karra ka tolawa badhigay sharqaan kan may lera sharqaan ya magaagas bas ka saay wala yaada oo ilmo iyo ku biyaasi shay walba may baa magaashay sheegasi wala ana geeka koow asarkan in koow ow walaa soo kale markan dadaal yalla ka deeray cilmi yalla ka barada dadka may buu dadaalo hayaan ilaahay habarakay lanki intan barada may buu hadeeg sheekin hoob silin shal barada usub intan hadii sheegda ku koobini hoob shal dhigda may buu ku hadlawan sub sadaas hoob kale kara ka toladaas may kale argay runtii lan english akhriyaayo caafimaadku ku sheeko argay an hadee af soomaaliga fahmay af english ma fahmaane ma sha allah isuun ilaahay barakay marka wadanka may yaala hal kala tag orodna ma aha lankoo ari way shal tabay laakiin roor may ka shal tabne maade wal barashil ka shal tabo hay gabroogi may buahan sakarsoodo ee hoostan wala ka bardo hay danna banaankiya baada mundaka eyin may baliyaa banaaha walaahan hadda afar baloodle intan laku barad ilmaha laku baradi danna banaanka baada mundaka eyin datiyo ee may balahaa ilaahay ku cobsado wal barashada hanxaadore lanka hoob wal barada usuba is anface adduunya aakhira anface usula faashi anface onogshee anface dalshee anface diintisa anface dadka oo dhanba anface saas daraaddeed lanka jahliga ka sugan bal isku dhaaf in naftiis anfaca jahliga ka ride meelun waa ka dhiya marka insha allahu tacaala macalimiintii dadaalkan soo bedi may balanaa dembigan iyo kawaalitigan allaha dhaafi eeda aan dadaalan may buahaha aqoon badan oo unalayaal bagna aan tax ka bandhigdeen walaalayaal mayba in badan lana hadati banaanka rooga baada moondada eh oo gabro leh oo kureyta leh lawin in lan yar leh ilaahay ku obsada mayba waxa walbarashada aan kooyo muasasadan alxigma la araaw ilaahay hanin barakaay intii adiga wadakan ha ka darasti walbadan waxaan noo shalqaani xaqiiqo eh hadiga ka mayba waxa balaa in magal laptop halkii la araay oo walban ku kasaana lamba fartiis iyo mayba waxa falaad sheelayo laba hadban tifiris dhantalay fiiriyahay walbarada takhasus alxamdulillah geeka marid malka kasaana laakiin hata mayba wax gabartinna mashaaka laabanta laakiin walaashay tartiibtisu akhyaaray madan wal barashada saan faylata hal hadadaaloy dati walba bardiyo isin maysa lanaha wali barata insha allahu tacaala data ka anfaca geeki maridi mayba waa han balaanta in magalka ba sharqaa maylin saday magala tolo jari sharqaa ma imbaahnya dharka in mayba wax liska abaraw intii magal adakin qomna ajnaba kaliid ko daarafadi gabartoole ka taabtooy warka gaabin akhyaaray leysal khabar qalmo ayana on wala argo hayna wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واركور الله نما جبت جنازي هاي اندير يا ملا كل لب ما يبقى أول مية قادة لتوجيهات بيجانا نقادة ملاها هذا نتيجة الله براي جيبوا جوش هذا لهم مرجونا قابنا آية قابنا لا ما بتلم يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هم ولا قرضوا هم ولا قرضوا جين ما إنما يتذكر أولو الألباب هم ولا برضي يواسمه walow wala hadii la bardaa sharkaanku haddan koosi intantala ka bandhigi sharkaanku hoobilangal la baraaw wala barsame isu waansame walaanku rookaan weel hoobilar waansame laakiin koo jagu geebatiya bolantoln sharkaanku beesa walmayka baro kor muwaansama walmayka sheego korob ilaahay madee tilmaamay may bare laa yastabil acmaa walbasiir lanhandhalle in lanhandhoole ee masiihina hata sharkaanku lankahandhoole aragee dharkasaba berdiya la tusee socontol socontol socontola leey sagaku maqin nigishaaniga maaja meel reel rey boona mil re walaal wareejo qalaba kara kaba noo maqin nigishay gibran in shaagdi hade wal bari ma jeed deeri barati marka wal barashadaas in la waraajiyo oo lanka wal barado waa sheegan khaar badan mugdiga iyo nuurka jigme maba lama jaleeyne lanka wala bari lanka walaan gorona langami mugde roogi lang maalan roogolimadi hadaad sharkaangana na tusi gabarta mayba dharajarati hadana tolofadaas ما بلانت سدادنا وا معلم سديس معلم كاتب هذا معلم منكر لك ولا معلم منكرني هذا تسي هرني هذا هم معلم دي ما لقوا معلم دي ما انا خلاص ويلي بهدي معلم دي ما انا تمن هذا داعي هذا انا غضايا ولد بروكن قبلو ان كفايل سداد دكسي كفدي قبرته اولادي دا دكسي فدي ارباد دك بادي ما دغاي مر مالك ما ما جري اولادي ورابا عادي اسك درتي تانو جايس ورابا كي كوي لا دقيق برياي ما كرو ميلي مرابي روك yaabgeegarta beslan kalma ku dheegow marka walbarashada qiibada lacagtaa kuma dad marka hadda maa bahnayna bandhigkay sharqaan qiibta lambarahay muddo afar bilood qiibta bandhigdi wayna tusi xina anana tusi haddan gaabkay oo lan saaradaw oo lan sharahaw geeb hor ma aran un meel oo sabuurada kii aloosa lambarada le hor ma aran laakiin waanana tusay farsamadii laka barada lahay ma mayba kalenana tusay far soomaali gaabkii lambaradaw laakiin wayn baahanyi de laga far soomaali baran arabi iyo ingiriis ma barada far soomaalida gaabkii ninka raga tasarja silin toosi oo la wanaaji maninen gori saacad sharafta diinteena in u shahiidno kama shakinayn haddee sabura gabara qorti waana banaanka sanin gaal ma hata gabartan haddii biyo ku herino walbarashadan wadate oo diinina barat waabsa daaci kaata maha gabdhihi asaabada haddii daaciyaadkoodana warka inay ka dheeradan fadaane waan haddii anaqada umu salama oo kale dadkii rasuulkan calayhi salaatu wasalaam magaaladii makaan saadi ahayd oo diiraadin reer madiini haytay markii dambe markiya goroob hayd inog wadata awdana hadoonadii dhallinyaro eh oo malaag eh hoose madoon ah oo nabadoon ah hadoonadii maba taray lan la guurtay adinka wanaag badan arti geeqada oo kale la guurtay daawo wadata daawada geebraa qisiin gudaed ah kaygu tilmaamay maba taray ada oo kale la guurtay aa tari ada oo geeka malaaga bulshada ata handhoo dadka ata maalgobeen ata dhallinyaro ata guuraan marna roog roobay doona adag waa kafayla tani laakiin nasiib daro mis guursi korna lamaadan mis qaabilo kornoob gaali muslim aan haddii muslim haada lahayd aad leebka guursi la yeerti magalka eeda meelo kuna maa doronyo may baray saacadun ugu bilaw waab islaam meerian hob oo islaamnimalateeda leeb aan islaam leeb adag kii helaaw ila gabarta gabar maqal lahayd maaha gabar maqal leh oo ilmo leh oo diini oo nadaamsan ahayd nagwadow jaman fiirin dhallinyaradahay malaagahay may baray saacadun ugu bilaw waab islaam meerian yaan may bartay he islaamow ka kaam herkay ka dhikeertay marka ilaga daawada kuma danta marka gabdho daaciyaada ilaga harakadeedan dadaalaad meelo badan laha ka barna kahay sida eel ada daraad oo kale idaada ku dheegasan sida oo shaaw oo kale dheegasan laakiin una hadda mayban indhasan madraso oo khadiija aan indhasan laakiin gabdho oo daaciyaad oo hukbaan leem arkahayn idaad makidheen hablo lakbana kauna ma arkahayn laakiin gabdho ikeen eedan gaabiya ma ini marka madrasadii teegna ku bahaano gabdho oo qur-aanka xifdiysan sunnadii xifdiysan dhallinyarada ka booriyaan jihaadka marka ilaga jihaadka aan sharafteena ka jarta ma ilaga sharaf ma helaan ilaa mayba sharaf helaan markii unu jihaadno oo shahidno dhaawacno markaasa helaan marka marka way balanaa gabdhihii gabdho daaciyaad in lagu helo oo dadkaa jiidaano ilaga wala dadkaan uniyow gabdhihin badan yihiin in gabdho kala jiidano dee walaada barata mayba walaalkagi wallaahi rasuulkan caleyhi salaatu wasalaam mayba tilmaami wallaahi laa yuuminu xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi walaada jeelad gabarta walaalaa la jeelow oo faa'iidada qaadayd yaana shan كلمتين كده ملا والله اقول قولي واستغفروني فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا waa hagaag weli barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dambena waan maraynaa ardayda wax ka barata mid ka mid ah madaarista ka howlgala degmada bu'aale ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday halkaasi ardayda madarasatul culya ee luuqadaha iyo tiknolojiyadda kana furan degmada bu'ale ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka degmada culimo iyo waxgarad waxayna ardaydu ugu horeyn halkaasi kusoo bandhigeen culumtii ay madarasada ku barteen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي أردت أن أسألك أسئلة عن دراستك الجامعية هل أنت مستعد؟
نعم أنا مستعد أولا هل ستواصل دراستك الجامعية؟
نعم فقد قررت أن أواصل دراستي في الجامعة وهل حددت الكلية التي تود الالتحاق بها؟
نعم إنني أحاول الالتحاق في كلية العربية لقد حسبتك ستدرس بكلية عملية إن المدار مفتوح أمامي لدراسة الكليات العملية والنظرية ولكنني أفضل الدراسة في كلية العربية لقد أسعدتني بحديثك هذا وأرجو أن أشاركك في أداء هذه الرسالة وسأحاول الالتحاق بهذه الكلية في العام المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن موضوعنا اليوم يتحدث عن أهمية اللغة العربية ومكانتها في الإسلام تعد اللغة العربية من أهم مسادر تفسير كتاب الله جل وعلا وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فلا يمكن تفسيره إلا بالاعتماد على لغة العرب وقد كان من بين المسادر التفسيرية عند السحابة رضوان الله عليهم الاجتهاد وقوة الاستنباط وكان من أهم أدوات ذلك الرجوع إلى اللغة العربية ومعرفة أوضاعها وأسرارها ومصطلحاتها ومعرفة أشعار العرب وعاداتهم في مخاطباتهم شعرا ونثرا ويقول الإمام مالك رحمه الله لا أوتي برجل يفسر كتاب الله غير عالم بالعربية إلا جعلته نكالا وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ولا عيب في السؤال عما نجل سبحان من يرانا ويعرف مكاننا ويرزق مع ذنوبنا ولا ينسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين The name of Allah, the most gracious, the most merciful.
Praise be to Allah. We praise, seek His help, and seek His forgiveness. And we seek refuge in Allah from the evils of our selfish and from the evils of our deeds. And I bear witness that Muhammad is His servant and messenger. O you who believe, fear Allah as you should be reluctant, and do not die unless you and you Muslims. My God is peace, mercy and blessings be upon you. We welcome you, dear guests, a scientific presentation that reflects the level of the knowledge for the students of Madrasatul Ulia in the city of Buali, Middle Chuba Islamic State. We also do not forget the thanks and appreciation of the Mujahideen youth movement and all the Mujahideen in all countries of the world and empowerment. God Almighty said, Remember me, I will remain you, and be grateful to me, and do not disbelieve. On the authority of Abu Hurairah, my God be pleased with him, he said, I heard the messenger of God. My God bless him and grant him peace, saying, except for the remembrance of Allah and what is known to Him, or a scholar, or a learner. Good talk. In conclusion, accept our respect and respect for the management of the complex with our congratulations and blessings, and God's mercy and blessings be upon you.
Peace of Allah be upon you. Be upon you too. Who are you? I am student girl. Where are you from? I am from Somalia. What nationality are you? I am Somalian. What time do you eat lunch? I eat lunch at noon every day. Do you work in an office? Yes, I do. Have you got a microwave? No, I haven't. How often do you go on vacation? I usually go on vacation once a year. Do you like reading? Yes, I do. Do you pray the five daily prayers? Yes, I pray the five daily prayers. What is your hobby? I love reading Islamic books. Do you know that our nation is the nation of reading? Yes, I know. Where did civilization start from? Of course, there is no doubt about Islam. What are the good qualities? It is the truth. Thank you for talking to me. And you too, my sister.
First of all, I greet you with the greeting of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to say something about computer. Dabradan ama koorsadan waxaan ku qaadanay tirtirida jahliga, tiknoolajiyada ee cilmiga kombiyuutarada. Baahida loo qabo kombiyuutarka waa muhiim, qof kasta oo cilmi ku dhex jira kama maarmo. Information technology. dhakhtarka waa uu ku shaqeeyaa injineerka waa uu ku shaqeeyaa xafiiska shirkadaha waa ay ku shaqeeyaan iyo kuwa maamulada dunidan waxaa la wareegi doona machine and machines sida artificial intelligence oo laga wada af soomaaliga garaadka macmalka ah dika isdinaaci automation oo laga wada automatic machine iswada ama qalab kale oo si automatic u shaqeeyo su-aal soolal automation iswada ama qalab kale oo si automatic u shaqeeyo su-aal soolal laabata oo ah computer baa rabaa inaan bartay ee xageen ka bilaabaa su-aashu waa muhiim cilmi kasta oo la baranayo haddaadan u marin waddada saxda ah waad ku wareeri jawaabta waxaad ka bilaabi kow introduction to i c t oo loo soo gaabiyey information and communication technology waa as-aaska barashada kombiyuutarka waa software labadiisa qayb yaad baran operating system oo laga wada windowsyada qaybihiisa oo dhan lanikiska iyo applicationada kombiyuutarku wuxuu ka kooban yahay bios motherboard c b u memory amram storage device printas iyo wixii lamid ah konti i a plus waana sida kombiyuutarka loo furfuriyo sida loo sameeyo cilmi badan oo ku saabsan i t general yaad ka baran oo ah hardware konti i a hardware networking oo laga wada sida laisku xiriiriyo boqolaal kombiyuutar oo hal meel laga xukumo ama laga maamula sida shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha waaweyn jaamacadaha macaahida iyo xafiisyada iyo wix la mid ah siska oo ku saabsan wax ka mid ah network cyber security qofka intaas aan horey ku xusnay qaatay baa la dhahaa it am information technology uu yaqaanaa waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحمد لله حمدا دائما وكفى حمدا كثيرا فكم أعضى وكم لطفى لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول مساره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان أين الملوك ذي التجيان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان أتى على كل أمر لا مرد له حتى قضوا فكان الكل ما كانوا دهر الجزيرة أمرا لا عزاء له هوى له أحد منهد ثهلان تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان على ديار من, من الإسلام خالية قد غفرت ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد أمست كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابير تبكي وهي عيدان يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان عندكم نبأ من أمر أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيثوا بنا المستضعفون وهم أسرى وقتلى فلا يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاما لفلسطين سلاما مني لفلسطين وشجر الزيتون والتين سلاما لأرض الطيبين والقدس وبيسان وجنين مكانك مليء بالحب والحنين ودعائي لك مصحوب بأنين كتبت كلمة النصر على الجبين حتى أراها بين الحين والحين سلاما لفلسطين بإذن الله بإذن الله ستشرق شمس الحرية وسماؤك بالنصر مضوية وثمارك الطيبة مجنية وأرواحنا وأرواحنا لك مفدية أعتذر فلسطين العربية فتخبطت حروفي الأبجدية من بعد ما ضاعت الإنسانية وسرقوكها الحرامية الذين يحسبون أنهم من البشرية وهم أصلهم خنازير برية لا تحزني لا تحزني يا حبيبتي فستعود الحرية وتكون هذه النصرة الأبدية ستشرق شمس الحرية ستشرق شمس الإنسانية لفلسطين الحبيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale munaasabada bandhiga ardayda waxaa ka hadlay odayaashii iyo ganacsatadii madasha lagu martiqaaday hadda cilmiga ay madrasadan soo bandhigtay aan baranayno wuxuu ka kooban yahay si guud afar qaybood ama saddex qaybood wuxuu ka kooban yahay kow luqa carabiya waa mustaqil iyada luqawaadka lagu madarayo luqa carabiya waa luqad keligeed ahmiyad gaara leh lanna waa luqat lqur'aan luqa carabiya waxaa ku xiran fahamkii shareecada islaamka waxaa ku xiran qur'aankii waxaa ku xiran xaqaa'iqa dhabta ah fi dunya walaakhira yaallo in la barto waa luqa carabiya waxaa kaloo ku xiga luqawaat wixii kale la awoodo afkeena soomaaliga luqa ingiliisiya oo hayrihi min luqaat ayagaana in la barto waxay ahmiyad u leedahay awalan horta dadkeennan soomaaliyeed taariikhdeennan caalamka baraynaa luqadahoodaanaan ugu turjumaynaa waad aragteen hadda aflaanta jihaadigahe soo baxdo luqado badan bay ku turjumaan xarakada bahda iclaamka bahda iclaamka la rabaa inay ka mid noqdaan raggan iyo gabdhahaba oo ay turjumaan wixii dhacdooyin ahee dalkeenna ama xarakadeena gudaheeda ka dhaco idan marka luqadda in la barto sidoo kale dad badan oo muhaajiriina nala nool oo naga luqad ah nin walba oo caalima ama min jaanib diin ha ka yimaado ama min jaanib maadiya ha ka yimaadee xisaab waxaan wada ognahay inay tahay bini aadamka noloshiisa mid muhim muhim u ah litaclamuu cadada siniina walxisaaba baa ilaahay yidhi aad bay muhiim u tahay wax walbo aan u baahannahay oo science iyo technology ah yani insha allahu tacaala aan ku baranaynaa liajli dalika marka waxaa la rabaa inaan intaan hurdada ka kacno wixii cilmi ahee maadi iyo diiniba muhiim noo ah inaan dhaqaas inaan dhaqaajino hadda maanta waxaan maraynaa inaan joogno degmada bu-aale oon cilmigan ka baranayno dadka qaar baa laga yaabaa inay dhahaan waxbarasho bu-aale ma taale iyo kanaa sidan ahaaye intaan kuwo kaloo badanna way noo soo kordhi doonaan oo gantaalada iyo diyaaradaha lagu barto waxbarasho la-aanta iyo inaan wax la baranin magaaladana ma aha deegaankana ma aha maamulkana ma ahe waa adiga shaqsiga wey inaad wax barato adaa lagaa rabaa ood kor isu qaad ingilishka waxay ku mahmaahaa bad carbenta baa lihi condemns his tools waxaa la yidhi fuundi xun qalabkiisuu eedayaa baa lihi asaga eedda iskale oo marka horeba qalab fiican soo qaad marka horeba cilmi fiican la imaado condemns his tools marka kanu eeg marka ninkii inuu wax barta aan rabin bu-aalow lugaha ku mari wuxuu dhihi bu-aal carigaroob baa ka baxay dad wax baranaya ma joogaan intaa hebelow wax ma aha asaga asaasaqnimiga wareeg rabo idan bu-aale waxbarashaa taallo maadiya diini baa yaallo wax qiimo badan baa kusoo kordhay kuwo kaloo ka badan insha allahu tacaala waan sugaynaa mucalimiinta iyo maamulka khayr allaha siiyo dadkii ka faa'iidaysan lahaa annaga aan noqono insha allahu tacaala wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta waxaan u fadhinaa degmada bu'aale oo ka tirsan gobolka jubbada dhexe ee waxaan u fadhinaa xaflad ee waxbarasho ee madrasatul culya magaalada sida hadda ay culammada ee nim- ragga macallimiinta inoo sheegeen muddo afar bilood ay ka furan tahay waxaa marka wax lala yaaba ah afar bilood gudahooda waxaa wiilishii iyo gabdhaha maanta meesha jooga ay soo bandhigeen iyo afar bilood waa arrin qariib ah waa wax aan la malaysan karin waxaan marka wax badan ma hadda ugu celinaa allah subxaanahu wa tacaala intaasna waafajiyey waafajinta alla subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh waxaa ii xiga oon u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin Ee, haddii aan amni iyo istiqraar jirin faa'iidadaas hadda maanta aan dhex joogno lama helin faa'iidadaasna rag shuhaadadiisa dhiiggiisa daatay ee, xaasiskiisa garooboobeen ilmihiisa agoomoobeen ayaa lagu helay ayagaas waxaan leenahay shuhaadadooda allah ha ka aqbalo annagana bacdigood ilaahayna ma fidnayo marka anaga aniga nafteyda laga bilaabana lama dhihin dadka waaweyn wax ma bartaane in sha allahu biidnillahi alkariim wixii hadda ka dambeeya aan u istaagna in wax barana wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiise leh aad ku dhagaysateen barnaamijkan midkiisa xiga ayaa inoo ballannahay inta ka horaysan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu